ibraahim subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada warka aruurnimo ee redio muqdisho qodobada wararka saakaan idiin haynana waxaa ka mid a ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya oo safar shaqo ugu ambabaxay waddanka maraykanka halkaasoo uga qaybgelayo shir ay isugu imaanayaan bangiga adduunka hay-adda iyo hay-adda lacagta adduunka ee loo soo gaabiyo i m f madaxweynaha turkiga oo khudbad u jeediyey xisbiga talada dalkaasi haya ee loo soo gaabiyo eke ayaa sheegay in dalkiisu uu u mahad celinayo dowladaha ku taageeray howlgalka siiriya oo ay soomaaliya ku jirto xildhibaana ka tirsan baarlamanka dowlad goboleedyada ayaa magaalada kambaale ee dalka ugandha loogu soo gebagabeeyey aqoon kororsi ku saabsan matalaadda shaqooyinka guddiyada golaha shacabka iyo sharciyada wasaaradda arrimaha gudaha xukuumadda federaalka soomaaliya oo kulamo isxog waraysi ah ku saabsan arrimaha dib u heshiisiinta federaalka dhisidda golayaasha deegaanka iyo doorashooyinka la qaadatay jaaliyadda soomaaliyeed ee waddanka jarmalka iyo norway netherland iyo biljimka
waxaan u baahannahay inaan aragno soomaaliya oo nabad ah qurux badan isla markaana barwaaqo ah laakiin weli ma isweydiisay muwaadin inay maqan tahay kaalintaadii mawaadan ogayn muwaadin guushu inay ku timaaddo marka si wada jira loo howlgalo guuldarraduna ay timaaddo marka mid mid loo shaqeeyo oo qof kastaa danta guud uu ka hormariyo dantiisa gaar ahaaneed madaxdeennu guusha waa inagu hoggaamin kartaa annaguse waa inaan noqonnaa dadkii garan lahaa aan wadajirno walaalayaal gacmo wadajir bay wax ku gooyaan
intaasina waxay ahaayeen qodobadii warkayga ugu doorka roonaa haatanna u diyaargarooba isagii oo dhan ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa safar shaqo ugu ambaxay dalka maraykanka halkaasi oo uu kaga qaybgelayo shir looga hadlayo arrimaha deyn cafinta soomaaliya shirkaasina waxaa ka qaybgelaya bangiga adduunka iyo hay-adda lacagta adduunka ee i m f shucayb maxamed cali ayaa warkan inoo faahfaahinaya xasan cali khayre ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya xilli habeen ah ayuu xalay ka dhoofay gegiga duulimaadyada caalamiga ah ee aadan cabdulle international airport ee magaalada muqdisho waxa uuna kusii jeedaa magaalada markaasi washington ee dalka maraykanka uu kaga qaybgelayo shirka sanadlaha ah ee bangiga adduunka iyo hay-adda lacagta adduunka i m f shirka sanadlaha ah oo looga hadlo horumarada maaliyadeed caqabadaha iyo wixii ka hirgelay qorshayaasha maaliyadeed ee lagu soo bandhigay shirka guga ayaa waxyaabaha sanadkan looga hadlaya waxaa ka mid a barnaamijka geedisocodka deen cafiska soomaaliya mudane xasan cali khayre ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda soomaaliya ayaa sidoo kale inta uu joogo washington waxa uu kulamo la yeelanayaa madaxda bangiga adduunka iyo hay-adda lacagta adduunka waxauna kala hadlayaa in soomaaliya laga garab siiyo qorshaha deynta looga cafinayo dalka oo meel wanaagsan xilligan soo gaaray dowladda soomaaliya oo ka go-an tahay ka guulgaaridda qorshaha deynta looga cafinayo dalkeenna ayaa horey ugu guulaysatay shuruudihii ku xirnaa saddexdii weji oo uu soo maray hannaanka deen cafinta waxaana hadda si wanaagsan u socda wejiga afraad ee s m b
madaxweynaha dalka turkiga oo khudbad u jeediyey xisbiga talada dalkaasi haya ee e k ayaa sheegay in dalkiisu uu uga mahad celinayo dowladaha ku taageeray howlgalka siiriya oo ay dowladda soomaaliya ugu horeyso madaxweynaha turkiga rajab tayib erdogan ayaa waxaa hadalkiisii ka mid ahaa
Dünyanın dört bir yanına ülkemizin haklı davasını anlatmak için aniga oo ku hadlaya magaca qarankayga waxa aan jeclaan lahaa inaan bogaadiyo muwaadin kasta iyo saaxiib kasta oo ku dadaalay inuu caalamka gaarsiiyo mabaadi'da cadaaladda ku dhisan ee dalkaygu u taagan yahay laga soo bilaabo soomaaliya ilaa qatar asarbajaan ilaa liibiya afrika ilaa aasiya iyo waddamada balkanis salaan ayaan hawada u marinayaa walaalaha ku sugan guud ahaan caalamka ee u ducaynaya dalkeenna iyo halyeeyadeenna
xildhibaano ka tirsan baarlamaanada dowlad goboleedyada ayaa magaalada kambaala lagu soo gabagabeeyey aqoon kororsi ku saabsan matalaadda shaqooyinka guddiyada golaha shacabka iyo sharciyada yuusuf kashmiir ayaa warkan inoo faahfaahinaya waxaa magaalada kambaala ee caasimada uganda lagu soo gabagabeeyey aqoon kororsi saddex maalin u socday qaar ka mid xildhibaano ka socday maamul goboleedyada puntland koonfur galbeed iyo hirshabeelle aqoonkororsigan oo ay xildhibaanada ku qaadanayeen sida ay u shaqeeyaan guddiyada golaha shacabka iyo sharciyada baarlamaanka xildhibaanadan maanta loo soo xiray aqoonkororsiga ayaa booqasho ku tagay xarunta baarlamaanka uganda iyagoo booqday dhammaan xafiisyada iyo hoolka ay xildhibaanada uganda ku shaqeeyaan sidoo kale xildhibanadan ayaa lagu soo wareejiyey madaxafyada ay ku keedsan tahay taariikhda baarlamaanka ugandha sidoo kale goobta lagu siiyey ka casharo ka turjumayey qaabkay u dhacaan doodaha iyo sida ay u shaqeeyaan guddiyada baarlamaanka wafdigan ayaa waxaa kala hogaaminayay guddoomiyaha baarlamaanka puntland xildhibaan cabdixakiin maxamed axmed iyo gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka koonfur galbeed xildhibaan maxamed nuur macalin iyo xildhibaan mahad xasan cusmaan oo ka tirsan xildhibaanada hiirshabeelle gudoomiyaha baarlamaanka maamul goboleedka puntland xildhibaan cabdixakiin maxamed axmed oo ah hogaamiyaha wafdiga ayaa warbaahinta qaranka la hadlay kadib booqashadii guriga golaha shacabka ee baarlamaanka uganda hawshii ama shirkii ama aqoon kororsigii ka socday kambaala uga socday baarlamaanadii saddexda state ee puntland hirshabeelle iyo koonfur galbeed oo ahaa saddex maalmood maanta waa maalinkii ugu dambeysay oo ahayd socod ama in la tago meelihii muhiimka u ahaa baarlamaanka steydyada ama wafdiga aan hogaaminayay halkaasoo ahayd xaruntii baarlamaanka dalka uganda ama jamhuuriyadda uganda taasoo saaka aan ku qaadanay casharadii ugu dambeeyey nalakuna wareejiyey qaabkay u shaqaynaysay iyo sida ay maxay ahaydeenay xildhibaanadu doodahooda ama sida loo kiibgarayo ama sida minitska loo qaado amba maxay ahaydeenay waxaanu ku kala duwannahay oo xeerarkooda ama xeroosaadkooda ama dastuurkooda iyo qaababka hoolkooda ama hoolashu xataa ay u kala duwan yihiin fadhiyadu iyo sida ay u shaqeeyaan gudiyadoodu arintaas ayaanu maxay ahaydeenay saaka uu ahaa maalinkii ugu dambeeyey oo aqoon kororsiga taasoo runtii aanu isleenahay wax badan baa laga faa'iiday waayo wixii hore oo cashara ahaa oo labadii maalmood ahaa iyo saako ay ahayd qaabkii braticalka ahaa oo qaabkii baarlamaanada u doodayeen iyo sidii doodooda loo ururinayay sidii loo qaadayay minidka sidii ay u codeynayeen iyo inaanu weydiinay oo waxyaaba badan aanu ka weydiinay inaan waxyaabahan u kala duwannahay xaroosaadkooda ay ku shaqeeyaan iyo dastuurkooda iyo qaababka xataa gudoomadooda iyo gudiyadoodaba ay u shaqeeyaan marka insha allahu arrintaasina waxayd arrin muhiim ah runtiina aan isleenahay wax badan ayay ka faa'iideen baarlamaanada steedyadu aan rajaynayno insha allahu markay dib u noqdaan inay wixii ay ka faa'iideen waxaan iskaga mid kalnaa iskaga mid baan kanahay waxaa jirta xataa waxyaaba aan anagu kaga fiican nahay laakiin wax badan aynaga fiican yihiin baa jira marka waan rajaynaynaa biidni illahi tacaala inaan weerayno hadhowtaan aan xerusaadyadayada iyo ku dabaqno iyo doodahayaga ama fadhiyadayada golaha marka insha allahu maantana waa maalinkii ugu dambeeyey workshopka ama aqoon kororsiga
yuusuf maxamed macalin kashmiir raadiya telefishinka qaranka soomaaliyeed
wasaaradda arrimaha gudaha ee xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa kulameys xog waraysi ah ku saabsan arrimaha dib u heshiisiinta federaalisimka dhisidda golayaasha deegaanka iyo doorashooyinka la qaatay jaaliyadaha soomaaliyeed ee waddanka jarmalka norway netherland iyo beljimka xogeyaha joogtada wasaaradda arrimaha gudaha cabdulaahi maxamuud xasan azhari ayaa kulamada la soo qaatay jaaliyadaha isagoo faahfaahin ka siiyey redio muqdisho
waxaan la soo kulnay wasiirka midooda yurub ee beljum arrimaha maa ku saabsan waana wuxuu ahaa sida dalka dadka diaasbarada ee ku nool dalka dibadiisa khaasatan macnaha yurub sidii ay macnaha uga qayb qaadan lahaayeen dib-u-dhiska dalka uu macnaha maanta ku socdo iyo siday uga war macnaha qabi lahaayeen dadaalka ee dowladda soomaaliya oo dhinac walba leh oo ku saabsan arrimaha federaalizamka
ciidamada ammaanka magaalada boosaaso gaar ahaan kuwa kontaroolka magaaladaasi ayaa gacanta ku dhigay maandooriyaha loo yaqaano khamriga ciidamada booliiska ee magaalada boosaaso gaar ahaan taliyaha kontaroolka boosaaso kabtan barkhad maxamed jaamac guduudana lagu naanayso ayaa sheegay in ciidamadu ay heleen xogta gaariga lagu soo qariyey khamrigan islamarkaana ay ku guulaysteen inay gacanta ku dhigaan intuusan gudaha u gelin magaalada muddooyinkii dambe ayaa ciidamada ammaanka magaalada boosaaso iyo guud ahaan deegaanada puntland ayaa waxa ay wadeen howlgal ay kula dagaalamayaan waxyaabaha maanka dooriya roobab iyo ay ku diirsadeen dadka iyo duunyada ayaa ka da-ay deegaano hoos yimaada degmada xudur ee gobolka bakool maxamed xasan cabdiraxmaan ayaa warkan inoo faahfaahinaya
roob aada loogu diirsaday ayaa afar iyo labaatankii saa ee lasoo dhaafay waxay aada ugu da-ayeen deegaanada gobolka bakoola magaalada xudur ee xarunta gobolka bakoola waxay ka mid ahayd meelaha sida weyn ugu dayay roobabkaasi ma jiraan wax khasaaroo laga soo sheegay roobabkaasi oo aada ugu da-ay deegaanada gobolka bakool waxaana roobabkaasi ay biyodhigeen balliyada ceelasha iyo wadooyinka roobkan deerta ayaa muddo ka badan saddex toddobaad waxa uu ku da-ay deegaanada gobolka bakool bilowgii roobabkan deerta ayaa dadka beeralayda waxa ay sheegayeen in roobabkani ay u badan yihiin dhulka daaqa ah walow maalmihii lasoo dhaafay si weyn ay ugu da-ayeen dhulbeereedka weyn ee gobolka bakool waxaana haatan dadyow fara badan oo dhowr sano lasoo dhaafay beerahaasi aan beeran haatan ay ku mashquulsan yihiin diyaarinta iyo tacbashada beerahooda mana jirto wax khasaaro naf iyo maal oo robabkani da-aya ay geysteen marka laga reebo saameynta ay ku yeesheen dadkii barakacyaasha ahaa oo ku sugnaa kaamamka ku yaala duleedka magaalada xudur kuwaasi oo ka cabanaya inaysan haysanin meel ay kaga badaan dhibicda roobka waxayna sheegeen inaysan haysan oo aadna ugu baahan yihiin shandarwada maadaama xilligan oo kale kaneecadu ay kacdo taasi oo sababto cudurka la yidhaahdo maleeriyada maxamed xasan cabdiraxmaan raadiyahay telefishanka qaranka degmada xudur gobolka bakool magaalada buulo berde ee gobolka hiiraanna waxaa ka socdaa qorshe golo deegaan loogu sameynayo magaaladaasi waxaana soo dhoweeyey arrintaasi qaybaha bulshada zakariya cali raage ayaa warkan inoo soo diray
qaar ka mid ah waxgaradka degmada bulaburde ee gobolka hiiraan ayaa si weyn u taageeray dhismaha golaha deegaanka ee degmada bulaburde waxgaradka iyo qaybaha bulshada ayaa sheegay inay aasaas u tahay dowladnimada dhismaha golaha deegaanka waana sababta ay u taageereen golaha deegaanka degmada bulaburde waxaan aad iyo aad u raacsannahay oon soo dhowaynaynaa oo weliba aan ku faraxsannahay waxaan ku faraxsannahay in la dhiso degmada buulaburte konsal konsalkaas waa taageersannahay waa taageeraynaa waxaan ballanqaadaynaa inaan la shaqayno dowladda federaalka iyo tan hirshabeellaba inaan la shaqayno konsalka aan dhisanno aan taageerno annagoo isku duuban oo isku xidhan oo weliba magaca guud ee degmada
mar kale waxaan taageersannahay dowladda hirshabeelle ayaan taageersannahay annaga haddaannahay reer buuliburta waa isku duubannahay ninkii abdullaahi kumin diidaayo horu socodka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya iyo dowladda hirshabeelle asay qaas ku tahay annaga federaala nahay waxaan diidayna ma jirto reer hiiraan haddaan nahay waxaan joognaa buuliburte waan taageersannahay gabar iyo wiil saa u leenahay dowladda hirshabeelle waan taageersannahay waana soo dhowaynaynaa golaha deegaanka
sidii shalay ah waxaan u ballan qaadnayaa maantana naga dhab ah maanta waxaa naga dhab ah qoraxdan waxaan u taagannahay saacaddan waxaa naga dhab ah inaan konsolka raalli ka nahay waa ku celinaa inaan konsolka raalli ka nahay waa ku celinaa inaan konsolka raalli ka nahay
halka warkaa idinkala socotaana waa radio muqdisho codka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya hadalkii uu madaxweyne erdogan oo madaxweynaha dalka turkiga ee ahaa inuusan shakhsi ahaan ula kulmi doonin mike bens iyo mike bombey marka ay tagaan magaalada ankara ayaa ahaa hadal sida la sheegay u muuqda bahdil mister erdogan oo markaasi la hadlayay suxufi wareysanayay ayaa sheegay in saraakiisha ka socota maraykanka ay la kulmi doonaan oo keliya saraakiisha reer turke ee ay isku darajada yihiin halka isaguna uu la kulmi doono madaxweyne trump oo qura madaxweyne ku-xigeenka maraykanka oo si dabacsan uga falceliyey hadalkaasi ayaa sheegay in si kastaoo ay ahaataba uu tegi doono magaalada ankara ee caasimadda dalka turkiga hase ahaatee xoogaa yar kadib agaasimaha waaxda isgaarsiinta ee turkiga ayaa shaaciyey muuqaal muujinaya mister erdogan oo warfidyaenada u sheegaya in uu la kulmi doono labada sarkaal ee ugu sarreysa wafdiga maraykanka sidaas awgeed waxaa iska cad in xurguf diblomaasiyeed ay ka dhex aloosan tahay labada dal balse dalabka maraykanka ee ah xabad joojinta suuriya ay saraakiisha maraykanku la tegayaan ankaraa ayaa weli ka sii caraysiin doona mister erdogan maadaama uu horeyba ugu gacan sayray arrintaasi madaxweyne erdogan ayaa wacad ku maray in wadankiisa uu sii wadi doono howlgalka militari ee uu ka bilaabay waqooyiga syriya ilaa laga hirgelinayo ujeedadiisa ah in aag nabdoon laga sameeyo halkaasi warkii aruurnimo ood kala socoteen radio muqdisho codka jamhuuriyadda federaalk soomaaliyana waa naga intaa